الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد waxaashirkeennii noo socday ee ku saabsanaa sharaxii koobnaa ee caqiidatu kitaabkii caqiidatu raasiyeyn waxaan ku jirnay masaladii alimaan bilqadari khayrihi wa sharihi min allah waxaan cashirkeennan ku qaadanaynaa qofka qadarka si saxiixa u rumeeya sida diinta islaamka saxda ay la timid oo aayaadka iyo axaadiista nabiga aleyh salatu wasalaam iyo fahamka salafka iyo aqwaashooda ku dhisa iyo a'imadii islaamka ka dambeeya raacay manhajkaas midhaha uu guranayo iyo faa'iidooyinka uu ka helayo maxay yihiin laa shakka qofkaas wuxuu guranayaa midho badan iyo faa'iidooyin waaweyn haddii wax yar waxay culimmadu ka sheegeen aan soo khulaasayno amaan soo koobno kow waa midda koobaade ee qadarka rumayska qofku rumaynayo si saxa u rumaynayo waxa uu u waajibinayaa qofkaas rumaysan qadarka qalbigiisu inuu dego oo uu ka zuulo qalaq iyo argagax iyo wixii la mida allah quraanka wuxuu ku yiri subxaana wa tacaala maa asaaba min musiibatin fi lardi walaa fi anfusikum ila fi kitaabin min qabli an nabra'aha ina dalika cala allah yasiir likay laa ta'saw cala ma faatakum walaa tafraxuu bima aataakum wallahu laa yuxibu kula mukhtaalin fakhuur wuxuu allah yidhi maa asaaba min musiibatin fi lard musiibo asiibto ma jirto qofka dhulka dhexdiisa oo dhulka ku saabsan walaa fii anfusikum oo naftiina ku saabsan ilaa fii kitaabin yani musiibo dhulka asiibtaay ma jirto ama nafta qofka asiibta qofka musiibadu way ku dhici kartaa siyaabo kala duwan beertiisay ku dhici kartaa naftiisay ku dhici kartaa ilmihiisay ku dhici kartaa xoolihiisay ku dhici kartaa musiibooyin kala duwan baa qof ku yimaada qaraabadiisay ku dhici kartaa dadku jeceliya ku dhici kartaa ila akhiri ilaa fii kitaabin bay ku qorayd musiibadaas min qabli an nabra'ahaa intaan la abuurin musiibada cidda ay ku dhacday intaanba la abuurin bay kitaab ku qorayd waa inagii soo marnay qadarka inay ka mid tahay cilmiga ilaahay kow labo iyo in la qoray inna fii ina dalika cala allahi yasiir in wax walba horey loo qoray ilahay way u sahlantahay subxaana wa tacaala likay laa ta'sow wuxuu allah saa u yeelay subxaana wa tacaala likay laa ta'sow si aydan yacni uga asafin ooydan uga xumaanin calaa maa faatakum wixii idinka tegey walaa tafraxuu aydan ugu farxinna samaraanta bimaa aataakum wuxuu ilaah idin siiy yacni wixii tegey qadar lah wamaa shaa facal buu qofka dhahaya muuminka ah qadar allah ayay ku timid ilaahayna wuxuu doono ayaa dhici walaa tafraxuu bimaa aataakumna waxaa weeye haadihi nicam min allah fadli iyo khayr iyo wanaag hadduu ilahay ku siiyeyna ilahay inaad u tiiriso saas weeye qofka muuminka wallahu laa yuxibu kula mukhtaalin fakuur ilahay ma jecel qof kasta oo isqaadqaad badan oo faan badan mukhtaalka waa xagga hay-ada iyo shakliga qofka markuu soconaya iyo ilaa akhirihi fakuurkuna waa xagga inuu qofka ku faantamo mathalan waxyaaba uu leeyahay ama abtirkiisa ha noqdo ama yani wuxuu ilaahay siiyo kale ha noqdo ayib taas marka waa qalbigaaguna ku dego aayado kaloo aayaddan la mid ah ayaa qur'aanka ku jira oo fara badan oo maaragtay isla macnahaas ku tusinaya wax kastoo qofka asiiba idan ilaahay inay ku dhaceen ayuu qur-aanku maaragtay meelo badan ayuu ku tilmaamay suuratu takaabun aayad yaab leh ayaa ku jirtaa ma asaa min musiibatin ilaa biidni illaah waman yumin billaahi yahdi qalbah yani qofka musiibo ku dhacda ma jirto ilaa idanka ilah bay ku dhacday qofka saa rumeeyana qalbigiisu ilaah hanuunaya selafku aayadda waxay ku fasireen qofka ay musiibo ku dhacdo marka ogaanayn xagga ilaah inay ka timid saasuu qalbigiisu ku degayaa waman yumin billaah yani qofkii rumeeya musiibadaas in xagga ilaah kaga timid yahdi qalbah ee qalbigiisu hanuunaya marka qalbigaaga qadarka haddaad rumaysantahay si saxa hanuun bu ilaahay siinaya subxaanahu wa tacala iyo deganaansho baynamaa dadka gaalada aad aragteen inay derbiya iska soo tuuraan guryaha iska soo tuuraan inay isdilaan inay sun cabaan ilaah inay waashaan xanuuna adag inay ku dhacaan masalada labaad oo midhaha ka mid a qadarka rumayskiisa waxaa ka mid a ee dee arkaantii iimaanka ayaa ku dhammaystirmaysa ee lixda ahayd oo hadduu isagu meesha ka maqan yahay aan dhammaystirnayn masalada saddexaad waxa weeye saan hore usoo sheegnay tacriifkiisii qadarku waa rabbinimada allah subxaanahu wa tacaala aad rumaysan tahay towxiid rububiya ayuu dhammaystiraya oo aqsaamtii towxiidka towxiid rububiya ka mid a rabbinimada inuu ilahay keligii khaaliq yahay keligii wax maamulo keligii boqor yahay saas taa inaad rumayso qadarka la rumaynaya taas ayay dhammaystiraysa masalada saddexaad afraad qadarka haddaad rumaysan tahay wuxuu kuu waajibinayaa sabir iyo hoggaansan iyo ajir raadis markay musiibada kugu dhacdo sidaad gegeeri kugu timaado ama dhibaato kale kugu dhacdo ama xoolahaaga ad weydo tashanaad yuujibu alqanaaca bima ataahu allahu nacam qofka qanaaca ayuu siinayaa yacni wixii ilaahay isku sii subxaana wa tacala ay ku qanacsananaysaa adigoo rumaysan mar haddaad dadaashay oo risqiga ilaahay dalabtay wuxuu ilaahay ku siiyey hadda ilaahay baa yaa saas xikmaddiisa ku jirtaa inuu ku siiyey sidaas soo markays saa darteed adduunyada wixii lagaa siiya inaad ku qanacdo markaad dadaasha kadib haddii qadarka ilaah inaad rumaysan tahay bay daliilu tahay ayib masalada lixaad shukriga ilaahay ayuu waajibinayaa qadarka rumayskiisu nacam oo nicmooyinku ilaahay ku siiy inaad ku shukrido iyo ilaahay inuu kaa hor istaagay dhibaato oo dhan iyo mashaakil oo dhan marka shukriga ayuu waajibinaya masalada kale ee maaragtay toddobaad waxa weeye qofku wuxuu garanayaa naftiisa qadarkeed ayuu garanaya qof qadarka rumaysa marka kuma faanayo mana la cajabayo haddii maaragtay wax oo oo ku faana uu haysto bal waa mutawaadic wey oo wuxuu ogyahay inuu ilaahay siiye subxaanahu wa tacaala khayrka uu haysto تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء إلهي qofkaa doonto mulki baad siisaa qofkaa rabtana waad waa maaratay yani waad ka waa mulkii waad ka siibtaa qofkaad rabto waad cizaysaa qofkaa rabtana waad dulaysaa aayad qur'aana wey marka waa saas wuxuu qadarku waajibinayaa in nicmada loo idaafeeyo allihii ku siiyey subxaanahu wa tacaala waxaa kaloo qadarku waajibinayaa altawakul waalyaqiin walictimaadu cala allahi subxaana wa tacala watafwiid alamri ilayh waalistislaami liqadarihi yani qofku inuu ilaahay tala saarto oo yaqiin uu la yimaado oo allah u cuskado oo amarkiisa u dhiibto oo u hogaansamo awoodda ilaah qul lan yusiibana ilaa maa kataba allahu lana waxaad ku dhahdaa kuwa maaragtay kaa soo horjeeda nabiga aleyh salatu wasalaam iyo qof kasta mumin ayaadu ku socdaay lan yusiibana ilaa ma kataba lahu lana laguma dhacan ilaa wuxuu ilahi noo qoramay subxaana wa tacaala soo ma arkays adigoo asbaabtii saxiix ahayd ee naaficaydna markiiba la imaanay waxaa kaloo qadarku faa'iidinayaa xikmada ilaah inaad garatid iyo maarata iyo qudradiisa shaamilka iyo raxmadiisa addoommadiisa iyo cadaaladiisa taamka ah waxaa kaloo qadarka uu waajibinayaa inaad gaadho ood hesho ajir iyo thawaab nacam maxaa yeelay waxaad u hoggaansantay aliimaanu bilqadar oo amarkii ilaahay uu ku amray inaad qadarka rumaysa aad hoggaansantay marka ajir baad helaysa aha wuxuu kaloo qadarku qofka si fiican u rumaysan qadarku ku xambaarayaa inuu qofkaasi noqdo kariim deeqsi oo jidka ilaahay wax ku bixiya asagoon faqri ka cabsanaynin ilaahay awalba siiye inuu joogo taas ayuu qofku markaa rumaysnaanaya marka fawaa'id badan ba kale sheegeen lakiin intaas ayaan kusoo koobaynaa fawaa'idda laga helayo hadduu qofku si qadarka si saxa oo u rimeyo intaas kadib masalada xigta waxay ku saabsan tahay alkhulafaa alraashiduun almahdiyuun alkhulafaa alarbaca walmufaadala baynahum khulafada afarta ah iyo siday u kala fadli badan yihiin waxay ahlu sunnuhu ka rumaysan yihiin taas iyo masalada soo socotay tan ku xigta ay ku saabsan tahay waana cashirka xiga biidn illahi subxaanahu watacaala lakiin hadda intaas ayaan kusoo koobaynaa wallahu aclam wsala allahu wasalam cala nabiyina muxamed walxamdu lilahi rabbi alcaalamiin subxaanaka allahuma bixamdika ashhadu an laa ilaha illa ant astaqfiruka waatuubu ilayk